ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم
kuma habboona nebiga iyo kuwa rumeeyey inay u dembi dhaaf dalbaan mushrikiinta qaraababa ha ahaadeene kadib kolkay u caddaatay inay yihiin ahlunaar macnaha ay ku dhinteen gaalnimo qofna looma weyddiin kara dembidhaaf alle oo lama odhan kara allah u naxariisto marba hadduu ku dhinta gaalnimo ama isagoo ku jira shirki ama dhinta isagoo mutukada ah aan tukanin salaadda faralka ah